أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
بسم illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanow wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah maxaad ka og tahay tacaddiga iyo dhibaatooyinka ciidamada etoobiyaanku ka geysanayaan deegaannada dhaca xuduudbeenaadka kala qaybiya dhulka soomaaliyeed ee etoobiya gumaysato iyo gobollada gedo iyo hiiraan waxaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa kulamo etoobiyaanku ay ku qabteen degmada doolow iyo ahdaafta ka dambaysa qodobadeenna kale waxaa ka mid ah faahfaahinno ka soo baxaya dagaal ka dhacay duleedka masagawaay ee gobolka galgaduud oo lagu dilay maleeshiyaad murtadiin ah wilaayada shabeellada hoose oo dowladdiiniya u soo xirtay mas-uuliyiinta maktabka sakawaadka ee degmooyinka wilaayadaasi waaliga shabeellada hoose iyo culimmo ka hadlay xidhitaankii dowladdaasi ayaad faafreebka ku maqli doontaan sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo gudbin doonnaa xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta al aksaa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin ismaaciil salaad iyo maahir maxamed ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaad si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andaluus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laif streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaan ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo alaaba halkan uu ka soo jeediyo maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka waxaa barta maanta lagu faafiyey xogta weerar ciidamada mujaahidiintu ay maanta ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa duleedka deegaanka masegawaay ee wilaayada galgaduud waxaana weerarkaasi lagu dilay laba askari oo murtadiin ah halka afar kale lagu dhaawacay waxaa sidoo kale mujaahidiintu ay weerarkaasi ku soo khaniimeysteen laba qori oo ay murtadiintu uga carareen goobta dagaalka inahaas ayaana ugu muhiimsan waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa dhimashada dadka xujayda sanadkan oo kor u dhaaftay kun ruux xujaajta ku sugan dhulka barakaysan ee geeriyooday ayaa kor u dhaafaya ilaa kun ruux sida ay ku soo warramayso warbaahintu wararku waxay sheegayaan in inta badan xujayda geeriyootay ay ahaayeen xujaaj aan diiwaan gashanayn oo masaari u badan konton iyo sideed qof oo ka soo jeeda dalka masar ayaa shalay geeriyooday dhanka kale diblomaasi carbeed ayaa ku warramay in lix boqol konton iyo sideed qof oo naf weysay ay lix boqol iyo soddon ka mid ah ahaayeen xujay aan diiwaan gashanayn qiyaastii ilaa toban waddan ayaa dadka geeriyooday ka kala yimaadeen kulaylka xaddhaafka ah ee ka jira magaalada maka iyo guud ahaan sacuudiga sanadkan ayaa ah sababta ugu weyn ee keentay dhimashada marka laga yimaado qadarta rabbi heerkulka magaalada maka ayaa cagacagaynaya ilaa konton iyo labo dalalka bakistan iyo indunuusiya ayaa iyagana la diiwaan geliyey dhimashooyin cusub khamiistii dad gaaraya boqol iyo konton qof oo xujay ah oo reer bakistan ah waxaa sanadkan ka dhintay konton iyo siddeed qof halka laba boqol iyo afartan kun oo xujay reer indunuusiya ah ay ka nafweysay boqol siddeetan iyo saddex qof dalalka ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay xujayadoodu dhinteen waxaa ka mid ah maleysiya hindiya hiiraan urdun senegal tunisiya ciraaq iyo suudaan wararka qaar ayaa sheegaya inay jiraan xujay soomaali ah oo ku geeriyooday magaalada maka xilli ay gudanayeen tiirka shanaad ee islaamka haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada mid ka mid ah warbixinada ku daabacan wakaaladda waa maqaal laga qoray isjaarkii ay munaasabadda ciidda awgeed baahisay mu'asasada alkataayib maqaalkan ayaa cinwaan looga dhigay falcelinno isugu jira soo dhoweyn mahadnaq walaac iyo digniin ayaa ka dhashay isjaarkii ay soo saartay mu'asasada alkataayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixinta oo aada u dheer ayaa lagu soo qaadanayaa ruduudul ficilkii ka dhashay isdaarkaasi oo ay tacliiqiyeen xubno ka tirsan murtadiinta mas-uuliyiin reer galbeed ah sidoo kale warbaahinada maraykanka oo ay ugu horeyso long war journal haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta wakaaladda wararka ee shahaada waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa hooyo soomaaliyeed oo sheegtay in gurigeeda uu xoog ku haysto aadan madoobe faadumo jaamac jibriil oo ka mid ah hooyooyinka soomaaliyeed ayaa waraysi ay bixisay ku sheegtay in xoog looga haysto guri ay ku leedahay magaalada baydhaba ee xarunta gobolka bay waxay sheegtay in gurigan uu xoog kaga degan yahay murtad aadan madoobe oo ah guddoomiyaha golaha dawaaqiidda ee kooxda riddada soomaaliya sharciyadna ay u haysato lahaanshiyaha gurigaasi iyadoo sii hadlaysay ay sheegtay hooyadan soomaaliyeed in madaxda maamulka shaadaladirirka ah ee puntland ay ka codsatay in gurigeeda looga soo qaado aadan madoobe xilli uu yimid magaalada garowe oo ay iyadu ku sugan tahay balse madaxda maamulkaasi ay arrintaasi ka diideen oo ay la jirsadeen aadan madoobe waa qayb ka mid ah cabashooyinka ka soo yeeraya dadka soomaaliyeed ee ku aadan boobka ay wadaan madaxda iyo siyaasiyiinta murtadiinta ah kuwaasi oo sii kordhay markii uu xafiiska villa soomaaliya ku soo laabtay xasan murtad madaxa kooxda riddada soomaaliya aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn xoogan ka dhaliyey baraha bulshada tallaabo uu qaaday hogaamiyaha dalka tajikistan kaasi oo uu ku mamnuucay xirashada xijaabka sharciga ah haweenka muslimaadka ah ee ku nool dalkaasi ayaa gebi ahaanba laga mamnuucay in ay xirtaan xijaabka sidoo kale imaam cali raxmaani ayaa mamnuucay in la muujisto shacaa'irta islaamka iyo in la weyneeyo oo loo dabaaldego maalmaha ciidda arrinta yaabka leh ayaa ah in shacabka reer tajikistan ay sagaashan iyo sideed boqolkiiba ay yihiin dad muslimiin ah muslimiinta caalamka ayaa si aad ah uga falceliyey arrintaasi waxaana dhegeystayaashana uga soo xulnay tacliiqaadkii ay bixiyeen bulshada soomaaliyeed iyaga oo sheegaya in arrintani oo kale laga filan karo madaxda murtadiinta ah ee ay gaaladu dalkan ku maamulaan qofka ugu horeeya waa cabdifataax waxa uu leeyahay kuwa innaga madaxda inoo ah xitaa intooda badan waa laga filan karaa gaalo inay raali geliyaan wax kasta oo ay u samayn karaan qoomkaas ayuu yidhi cabqari qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay taajikistan iyo afghanistan laba dal oo muslim ah badankood sunni ah waxyaabo badanna isaga mid ah midi waxa uu soo saaray in dumarku xijaabtaan islamarkiiba waxaa hay-adaha xuquuqul insaanka oo dhaleeceeyey kan kale waxa uu mamnuucay in dumarku xijaabtaan taajikistan ayuu ula jeedaa fawsan mahdi qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay adduunka gaala raac lagama waayo maxamuud axmed waxa uu leeyahay dhammaantood waa noocan waxa waddamada muslimiinta madaxda ka ah markii ay awood helaan wax walba oo diin ah way tirtiraan annaga soomaaliya mar ayayna soo martay in culimada la laayo oo loo mashxarado xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga inta
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلو نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag dhegaystayaal markanna dowladda xabashida itoobiya ayaa ka hadashay shirar ay siyaasiyiin dabadhilifyaha ugu qabatay degmada dolo xabashida itoobiya ayaa qaaday tallaab kale oo ay ku muujinayso sida ay u gumaysato dadka ku dhaqan degmooyinka iyo deegaannada dalka soomaaliya ee ay xoogga ku haysato taliska xabashida itoobiya ayaa baraha internetka ku faafiyey saraakiisha amxaarada oo geed hoostiis shir ku qabanaya goobtu waa doolow gobolka gado xabashida ayaa maamul iyo ciidanka ah magaaladan oo warar soo baxaya ay sheegayaan inay si toosa loo hoosgeeyey maamulka deegaanka doolow cadde ee dhulka soomaali galbeed muuqaalka ayaa sawir guud ka bixinayay xaaladda dhabta ah ee soomaaliya ka jirta oo ah shisheeyuhu u yahay xaakimka dhabta ah halka dabadhilifyada soomaalida ee dowladnimada sheegta ay yihiin kuwo la maamulo oo gaalada hoostaga goobtan ay saraakiisha amxaarada ku shiriyeen odayaasha iyo siyaasiyiinta iyaga taabacsan waxaa siddeed sano ka hor dagaal oogayaal dabadhilifyaha ku shiriyey jenaraal gabre oo isagoo bistoolad wata ku handaday inuu tallaab ka qaadi doono haddii ay fulin waayaan danaha itoobiya la taliyaha xasan gurguurta ee dhanka amniga ayaa isbuucyo ka hor sheegay in ciidanka itoobiya ay ka saarayaan soomaaliya marka la gaaro diseembar balse jawaabta ficilka ah ee itoobiya ka timid ayaa waxba kama jiraan ka dhigaya hadaaqa ka yimid maamulka camiilka ah ee filla soomaaliya الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا wahagaag dhegaystayaal markanna waxaan idiin soo gudbin doonnaa xubintii aan ku soo gudbin jirnay xaaladihii ugu dambeeyey ismaaciil salaad ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinteena aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilanno xubinteenna diyaaradaha yuhuudda ayaa maanta waxay duqeymo wuxuushinimaha ka geysteen magaalada khaza halkaasoo ay ku shahiideen dad fara badan oo filistiiniyiin ah halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka ee magaalada khaza ayaa sheegtay in yuhuuddu maanta keliya khaza ay ka geysteen ilaa saddexa suuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya boqol iyo kow ruux oo filistiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen boqol sagaal iyo lixdan ruux oo kale oo filistiiniyiin ah goobaha yuhuuddu waxaa suuqyada iyo gumaadka ay ka geysteen waxaa ka mid ah xerada qaxootiga ee loo yaqaana ashaati iyo sidoo kale xaafadda lagu magacaabo xayi tufaax oo labaduba dhaca galbeedka magaalada khaza halkaasi oo gumaad daran ay maanta yuhuudda ka geysteen xaafadda lagu magacaabo xayi tufaax ee ku taalla magaalada khaza maanta keliya waxaa ku shahiday ilaa labaatan ruux oo filistiiniyiina oo haween iyo caruur ay ku jireen sida warbaahintu maanta ay soo bandhigayeen muuqaalo arrintaasi ku aadan sidoo kale yuhuuddu goobaha ay xasuuqyada maanta ka geysteen waxaa ka mid ah xerada qaxootiga ee loo yaqaana ashaati ee ku taalla galbeedka magaalada khaza halkaasi waxaa ku shahiiday dad gaaraya ilaa soddon ruux iyadoo tirayntaa ka badanna ay ku dhaawacmeen warbaahintuna waxay soo bandhigayeen shuhaadada iyo dhaawaca oo laga daadguraynayo xeradaasi
يا الله يا رب لا اله الا الله والاستهداف وين يا الله حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله waa hagaag dhegaystayaal intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiday cudwaanka yuhuudda waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay caawa in tirada shuhadada filistiiniyiintu ay gaartay soddon iyo toddoba kun shan boqol koob iyo konton ruux inay shahiideen dhaawacana uu maraya siddeetan iyo shan kun sagaal boqol koob iyo toban ruux inay dhaawacmeen bal markan aan eegno halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda dagaallo u dhexeeya xoogaga muqaawamada reer falastiin iyo ciidanka yuhuudda ayaa maanta waxay ka dhaceen xerada lagu magacaabo ashaabuura ee ku taalla mandiqada rafax ee koonfurta magaalada khaza xoogaga waxiska cabinta reer falastiin waxa ay sheegeen in maanta ay beegsadeen ciidamo iyo sidoo kale gaadiid ay wateen ciidanka yuhuudda oo ku sugnaa xerada loo yaqaana ashaabuura ee ku taalla rafax waxay tilmaameen in khasaaro xoogan ay gaarsiiyeen cadowga yuhuudda sidoo kale xoogaga wax iska cabinta reer falastiin waxay soo bandhigeen muuqaalo ay kasoo gudbiyeen howlgalladii maanta ay ka fuliyeen mandiqada rafax waxaa muuqaalada lagu daawanayaa muqaawamada oo gubaya qaar ka mid a taangiyada yahuudda
هيزود هيزود يا الله
waa hagaag dhegaystayaal xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawo wanagaynta aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
markanna shabeellada hoose maktabka sakawaadka ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dowro socotay muddo saddex cisho ah u qabtay mas-uuliyiinta sakawaadka ee degmooyinka gobolkaasi dowraddan waxaa lagu qaadanaya duruus kala duwan gebagabadii waxaa ka soo qaybgalay oo kelimaad halkaa ka jeediyey mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horreyn waxaan idiin soo gudbin doonnaa kelimad tawciya ah oo halkaa uu ka jeediyey sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimmada wilaayada shabeellada hoose
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه أما بعد إخواني في الله أولا الله سبحانه وتعالى أينكم مهدينينا allaha runtii kulankan khayrka badan yacnii ma aragtay gebagabada dowladda dhowrka maalmood socotay runtii allaha runtiina soo waafajiyey subxaana wa tacaala ayaan ugu mahadinaynaa khayrkan weyninka badan dowladdan intay socotay waxaad ku qaadateen duruus kala duwan ayaad ku qaadateen haddii noqon lahayd ilaahay subxaana wa tacaala waajibaadkiisii runtii ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaalana waafajiyey midda kale ikhwaani fillaah hawsha aada haysaan ama mas-uuliyadda aada gacanta ku haysaan waa mas-uuliyadda ilaahay subxaana wa tacaala noo edmaday wey haddaan nahay muslimiinta maanta u taagan ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inay tadbiiqiyaan mujaahidiinta maanta u taagan kitaabka sunnaha allah subxaana wa tacaala kitaabkii sunnaha nebigiisa inay hirgeliyaan wuxuu ilaahay noo idmaday wey subxaana wa tacaala allah qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu salaata wa aatawu zakaata wa amaruu bilmacruufi wa nahuu can ilmunkar afarta rugni dowladda islaamiga laga rabo inay qabato waa rukni ka mid ah rukniga halkan aan u fadhinno oo idinkana maanta mas-uuliyaddaas ilaahay subxaana wa tacaala idinku yacni idin waafajiyey waana zakadii weeye ikhwaanii fillaah runtii zakadu waa rukni min arkaani lislaam ka mid ah weeyaan shanta tiirar islaamka mid ka mid ah weeye waana rukni runtii qofka maanta inkira ama yacnii sidiisaba diida ama ka hor yimaada oo haddee waxa weeye inuusan ansaxaynin soconaynin ninka maanta la soo istaaga uu ku gaaloobayo wey runtii waana shaqo culus weeyaan waa mas-uuliyad waa ammaano ilaahay subxaana wa tacaala berita qiyaamaha na wada weydiin doono wey marka ikhwaanii waxaan dardaarmayaa ammaanada maanta adinku aada haysaan oo aada islaamka u haysaan ammaanadan hadayacina taa wey waxaan idin dardaarmaya ammaanadan hadayacina allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha yacni ilaahay baana faraya subxaana wa tacaala ammaanooyinka inaan gudanno ehelkoodii u gudanno kolka yacnii ruknigan ama shaqadan camalkan haddaan ku sugannahay oo sakada waa ammaano wey oo ehelkii anigu maanta noo idmadayoo runtii noo dhiibtay inaan marka u gudanno allah baana ugu horeeya subxaana wa tacaala shaqadan ama camalkan waxaan u gudanayno maxaa yeele ammaanadatan ilaahay baa noo dhiibay subxaana wa tacaala humma umaradeenii baa ilaahay subxaana wa tacaala wakiil nooga dhigay in ay shaqadan ay nagu ilaaliyaan nagu muraaqabeeyaan marka ikhwaanii waxaa loo baahan yahay ammaanada inaan ilaalinno waad ogtihiin nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa wuxuu ahaa addi lamaanata ilaa man itamanaka walaa taqun man khaanaka nebigu wuxuu le calayhi salaatu wasalaam ammaanada u gudo qofka kugu ammaanaysa u gudo marka walaalayaal ammaanaad xumbaarsan tihiin waana culus tahay laakiin markii ilaahay subxaana wa tacaala loo kaashado ilaahay loo kaalmayso subxaana wa tacaala wax fudud bay noqonaysaa maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala ballanqaad buuna siiyey shaqada aan hayno haddii noqon lahayd waajibaadka faraa-isha aan gudanayno hadday noqon lahayd howlaha maanta islaamka aan u hayno allah subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay ballanqaad buuna siiyey haddii anagu aan la nimaano shardiga asiga noo shardigay allah subxaana wa tacaala uu noo fududeyn doono makhrajna rabbi subxaana wa tacaala naga siin doono allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waman yattaqi llaha yajcal lahu makhrajan runtii taqwada ilaahay subxaana wa tacaala ha noqoto midda aada u kaashanaysaan shaqada aada maanta wadaan inaad ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa u kaashataan oo amarka ilaahay subxaana wa tacaala ku fulisaan arkaantii waajibaadkii haddii sakada ku soo aroortay waad garanaysaan inaad u martaan ooda meel uga leexanin sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam aada ku tadbiiqisaan taa weeyaan waxaan idin dardaarmaya ikhwaanii fillaah marka taa ikhwaanii fillaah waa dardaaran oon mar weliba ku celcelinayno ammaanada inaad ilaalisaan weliba aada iska ilaalisaan dulmiga iyo aada iska ilaalisaan haddii waxa weeyaan waxyaalaha adinka dhaawacaya camalkiina dhaawacaya inaad iska ilaalisaan taasaan idin dardaarmaya hada wabillahi towfiiq wasala allahu calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin markanna waxaad maqli doontaan kelimadda waaliga wilaayada shabeellada hoose sheekh cabdisamed abucabdiraxmaan alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calى rasuuli اllahi wcalى aalihi wasaxbihi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu awalan waxaan u mahadnaqaynaa ilaahi subxaana wa tacaala nicamkiisa faraha badan uu dusheena ku golladaystay islaamnimada iimaanka uu qalbigeena geliyey waxaan kaloo u mahadnaqayaa akhyaarta mas-uuliyiinta degmooyinka ee maktabka diiwaan zakaa ee dowladan soo xaadiray ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo safarka ay soo galeenna ilahay subxana wa taala ha ka ajarsiiyo mas-uuliyadda ay haayaanna ilaahay ha u fududeeyo waxaan kaloo u mahadnaqayaa culummada jazaahum allahu khayran duruustana siineysay kheyrka hadda aad sheegteen iyo dhaxalkaas na gaarsiiyey ilaahay subxana wa tacaala miisaanka xasanaadka alla u saaro ajarna alla ha ka siiyo intaa kadib ikhwaani wixii wacdi ahaa iyo waano ahaa haddee maalmahana lagu jiray ilahi subxana wataala nagu anfaco kuwa allah naga dhiga kuwii dhaqan geliyo wixii loo sheego oo ku dhaqmo oo dhaqan geliyo oo kasoo dhalaal allah naga dhigo waxaan rabay dhowr kelimood inaan maadaama dee shaqana loo socdo hoolan la haayo islaamkana meel lagu aadantihiin inaan dhowr kelimood dhegihiina aan ku turturin oo dardaaran ah ee kelimadii ugu horreyso waxaa haysaan waa maal dadkaa ka qaadaysaan waana waajib ilahi subana tacala dadka u saaray waa tiir ka mid a tiirasha islaamka ku taagan waxaa la rabaa insha allah tacaala sida shareecada islaamka ku sugan in loo gutaa la rabaa nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam markuu mucaad binu jabal radi allahu canhu uu diraayey waxyaalaha uu kula dadaaran waxaa ka mid ahayd iyaaka wa karaa'ima amwaalihim iska ilaali inaad ka xulato xoolahooda kuwa fiican inaad ka xulato keliya iska ilaali waxaa kaloo nebiga sal ly slam uu kula dadaarmay markuu mucaad radi allahu canhu uu diraayey ittaqi dacwata almadluumi iska ilaali midka laga gardaran yahay habaarkiisa midka la dulmiyey habaarkiisa iska ilaali maxaa yeelay habaarka uu habaartamo qofka madluumka ah iyo alle wax u dhexeeya ma laha waa khatar marka insha allah tacaala anaga manhajkeenna inaan dad dulmina ma aha waxa weyaan waajibkaas ilaahi subana watacaala ummadda u saaray oo annagana lagu kalifay inaan gudanaa la rabaa inaan gudanno oo waxa weyaan dadkii waxa weyaan muslimiintii macogta aynugu amaaneysteen aan u gudano laga rabaa marka dulmiga aan insha allah taala aan ka fogaano inta aan ka fogaanin marka ikhwani waxaa kaloo nalaga rabaa ikhwani ilahdan barakeeyo oo la rabaa dadka muslimiinta markii sake laga qaadayo ama xoolo laga aruurinayo waxaa la rabaa sida dhaqanka ama ilaahi subana watacaala uu nafarayba in mugtahay loo duceeyo dadka muslimiinta oo ilaahi subana watacaala loo baryo oo xoolahooda ilahi subana inu u barakeeyo ilahay loo weydiiyo oo barwaaqo ilahina inuu si ilaahay loogu baryo oo dadka waxa weyaan ducadaas waxa weyaan la gaarsiiya la rabaa ilahi subana wataala wuxuu leeyahay khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum wtuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum xoolaha markii laga qaadayo waxa la rabaa in loo duceeyo dadki oo mugta ilaahay loo baryo oo si mugtay qalbi khaalis ah ilahay subana taala loogu weydiiyo oo ducada loo jamciyo oo mu dadka mugtahay muslimiinta ah ducada way iska jecel yihiin soo ma xoolaha markii laga qaadayo in loo duceeya la rabaa oo ilahay subana taala loo baryo qodobkaas waa idinkula dardaarmaya inaa adkeysaan oo dadka keliyaha inaan mugtahay xoolo bis aan laga qaada in iyago loo duceeyo in loo duceeyo ilahi xoolaha inuu barakeeyo iyagana waxaa la dadka muslimiinta haddee waajibkaas saaran oo ilahi subana watacaala uu saaray inay gutaan oo la rabaa dadkaas lagu ammaaneysta inay u gutaan iyagana waxa weyaan xaqaas si uga baxo waxaa kaloo laga rabaa ikhwan ilahi idin barakeeyo waa idinkula dardaarmayaa amaanada ah haysaan oo shaqada ugu horreyso oo lidin idmaday inaa ilahi subana watacaala ugu dhawaataan culammadii ugu horreysana waa dardaarantay amaanada waxa weyan waa la isweydiinayaa amaanada waxaa ugu horreysa shaqada shaqada horeysa shaqada waxaa la rabaa in la itqaaniyo oo la sugo oo meel soko aan looga soo harin oo la sugo oo jawaanibteeda dhan la dhamaystira la rabaa jazaakum illa qodobkaas waa adkeynaya waana kula daarmaya walaalaha waxaa kaloo insha allah tacala la rabaa haddee maadaama dad muslimiin laga dhex shaqeynaya dadka waxa la rabaa diinta ilahi in loogu yeero oo hadda nafteeda qorshaha ay ka mid tahay shaqooyinka la qaatay in diinta ilahi dadka loogu yeero dadka mogta in la fahansiiya la rabaa towxiid laa ilaaha illa allahu maxamedun rasuulullah ninkaan fahansaneyn dadka waa muslimiine in la fahansiiyaa la rabaa oo diinta ilahi loogu yeero oo la baraarujiyo dadka baadiyaha inta badan laga dhex shaqeynayo waa dad iska kaafiliin ah ya waxaan hilmaanay xoogaa ku jiro xoolay ku mashquulsan yihiin meelaha iskugu imaanayaan sida dawda oo xoolaha ay ka cabaan iyo meelaha mogtahay ay degan yihiin oo dugsiileed oo kaleeto in la baraarujiyo inta laiskugu yeero tawciyo loo jeediyo la fahansiiyo islaanimadoda xaqiiqada la fahansiiyo la dareensiya la rabaa arrintaasna waa waajib idin saaran haddana haddana waa la isfaray oo shaqooyina waxa weyaan qaadanaysa ka mid tahay marka jazakum allahu khayr arrintaas yaan waxa weyaan la iloobin insha allah tacala waxaan kaloo kula daarmina walaalaha inay mas-uuliyad dareemaan ogaada mas-uuliyadda waa shay weyn ashucuuru bilmas-uuliya waa shay weyn waxaa ka turjumaysayna waa islaam waxaa la macaamilaysa waa dad muslimiin ah waxaan ka turjumayna marka waxaa la rabaa insha allah tacaala in mugtaheenna laga arkaana laga rabaa oo dadka tacaamul wanaagsan mugtahe lala tacaamulo oo la dareemo xilkasnimo la dareemo oo mugta adoo shaqadii qabanayo waxaa la rabaa haddana dadka inaad mugta tacaamulka iyo khayrka iyo wanaagga hadalka quruxsan inaad dadka waxa weyaan markasta waxa weyaan laga helo oo ummaddana waxa weyaan ay kugu bartaan laydinka rabaa jazakum allahu khayran intaas ayaan rabay walaalaha inaan kula dadaarmo jazakum allahu khayran ilahi subhana wataala waxaan weydiisanaynaa acmaashana inoo aqbalo shaqooyinka shaqooyinkana uu noo fududeeyo allaan weydiisanaynaa waana mahadsantihiin ilahi subhana watacaala shaqooyinkaas ha idin fududeeya hada wabillahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam ugu dambaynna waa mid ka mid ah raggii dowladda loo soo xiray oo ka warbixinaya dowladii ay qaateen iyo wixii ay ku saabsanayd annaga ayaantaan inta waxaan joognay saddex beri ayaan joognay muddadii saddexdii beri inta aan joognay waxaan qaadanay ee, kutubo ayaan qaadanay ilaa iyo afar kutub ay gaarayaan dowladdan magaceeda waxaa loogu magac daray dowladda abubakar sidiiq ayaa loogu magac daray dowladdan shacaarkeeda waxaa waaye een, oo loogu magac daray oo shacaarkeeda wuxuu yahay kun saaciyan wadaaciyan dowladda shacaarkeeda kun saaciyan wadaaciyan waaye kutubada oo aan ku qaadanay muddadii saddexdii beri ah oo halkan aan joognay aan ku qaadanay kutubka ugu horeeyo wuxuu ahaa azuhdu waraqaa'iq khaas ahaan kayfa tukhatit liaakhiratik ayaan ka qaadanay kutubka labaad waxaan ka qaadanay oo magaciisa uu yahay kutubkan azuhdu waraqaa'iq oo uu lahaa een, asheekh eh, khaalid bin cabdiraxmaan alxuseinaan ayaan lahaa Een, kutubka labaad wuxuu ahaa asbaab athabaat saddexaad waxaan qaadanay eh, kutub kale oo loo yaqaano eh, alidaara khaas ahaan idaarat lwaqt ayaan qaadanay qeybta afaraad ama kutubka afaraad aan qaadanay wuxuu ahaa salaamatu sadr ayuu ahaa Eh, ilaa ay halahaas ayaan qaadanay muddadaas yaroo kooban oo saddexdii beri ahayd runtii aad iyo aadaan ugu faa'iidaysanay wabillaahi towfiiq
نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaan caawa ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلود